africa ama koonfurta africa ayaa waxaa lagu qabanayay shirkii sanadeedka shir sanadeedkii oo ay yeelanayeen guddoomiyeyaasha baarlamaanada afrikaanka oo yidhaahdo pan african parliament shirkaas waxaa sanadkiiba marbaa la qabtaa waxaana ku kulmaa dhammaan guddoomiyeyaasha baarlamaanada oo dalka afrikaya a joogaan ayaa isugu yimaada si ay uga wada tashadaan siyaasadda guud ee dalka qaaradda africa ay ku saabsan tahay gaar ahaan xagga sharci dejinta iyo horumarinta arrimaha horumarinta oo la doonaya in africa ay ku midowdo waxaa ka mid ahaa shirkan oo ajendadiisii laba ugu weyneyd ajenda ahaan marka guud ahaan looga hadlayo mid waxay ahayd sidii baarlamaanka afrikaanka loo dhammaystiri lahaa jiritaankiisa iyo dhismihiisi loo diyaarin lahaa si uu u noqdo baarlamaan korjoogteyn ku samayn karaya midowda africa oo ha noqoto xag bulsho siyaaso dhaqaale miisaaniyad waxaasoo dhan marta loo gaarsiin lahaa waxaana lagu ballamay arrimaha noocaasa in ay guddoomiyeyaasha soo dhammaystiraan ilaa soddon iyo kooga bish sanadkan aan ku jirno december soddon iyo kooga december sanadkan in lasoo dhammaystiro habkii oo dhismihiisii loo dhammaystiri lahaa si uu u noqdo baarlamaan rasmi ah oo leh awood kor joogtoyn yeelanayo taasoo markii horeba ay mar hore sanadkii madaxweyneyaasha madaxweyneyaasha dalalka afrikaanka ay horey u go-aamiyeen in marata baarlamaankaasi awoodiisa kor loo qaado hase yeeshee waxaa dhinaa marata mucaahadooyinkii oo la rabay in baarlamaanada afrika dhan ay soo wada mariyaan si maragtaa marka arrintaasi ay u bilaabato taasi waxuu ahaa qodob oo hadda ballanka lasoo kala qaatin uu yahay in koob iyo soddonka bisha december ugu dambeyn dal walba uu keeno qodobka labaad oo laga hadlayo waxay ahayd arrimaha bulshada ku saabsan waxaa gaar ahaan loo soo qaatay arrimaha dhallinyarada afrikaanka ah dalka afrika waxaa ku badan n haddii la yidhahdo tirakoob ahaan dhallinyaradiisaa badan marka waa qayb ka mid ah bulshada iyo dadweynaha qaaradda africa oo u baahan in fiiro gaar ah loo loo sameeyo si gaar ah loo tixgeliyo laguna yani qaaradoo dhan laga hirgeliyo iyagoo laba qaybood loo fiiriyo qayb waxaa weyaan guud ahaan qaaradda dhallinyaradiisi tanna kalena waxaa weeyaan qorba joogta oo afrikaanka ah inaan loo kala harin wixii danahooda ah marata in loo wada duubto si marata dowladaha kale looga hadlo ama xukuumadaheen oo xukuumadaha dalalka afrikaanka maarata ay dabagal ku sameeyaan barlamaanada baarlamaanada oo inay dabagal ku sameeyaan xukuumadahooda si arrimaha dhallinyarada fiiro gaar ah loogu yeesho gaar ahaan in marataa marata mashaariicda horumarinta ama kuwa caadiga ahba miisaaniyada caadiga ah laga fiirsho ugu yaraan afar qodob ayaa laysku soo raacay tan ugu horeysa ay tahay xagga tacliinta tacliinta oo dhallinyarada n waxbarashada in martaa waafi looga dhigo iyo tacliinta oo la raacinayo haddana maxaa yidhaahdaa horumarinta xirfadaha loo samaynayo mihradahooda in qodobka labaad ahayd shaqo abuuridda in martaa la tixgeliyo oo laguna dhiirigeliyo xukuumadaha barnaamijyadooda horumarinta inay shaqo abuuridda dhallinyarada kusoo daraan ma aha keliya in la shaqaalaynayo laakiin dhinacna in shaqaalaynta oo fursad loo abuuro dhinaca kalena fursad loo abuuro ayaga laftirkooda siday u noqon lahaayeen iskood u shaqaystayaal oo loo shaqeey ahaan in loosyani barnaamijyo oo loo shaqeeya ay ku noqon karaan ama iskooda ay ugu shaqaysan karaan in la suubiyo waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo dhallinyarada loo soo jeediyey waxay tahay in caafimaadkooda iyo barwaaqasoorankoodana il gaara lagu fiiriyo oo lagu daro barnaamijyada horumarinta dowlad kastaba ay samaysanayso oo xagga caafimaad iyo haddii alkuuroo yahay xagga barwaaqa soorarkooda arinta kale oo afaraadna waxay ahayd in xuquuqdooda guud ahaan sharci kastoo la keenayo xukuumadaha ay keenaan in xuquuqda dhallinyarada laga eego iyadoo aan isla mar ahaantiina xuquuqdaasi ay ka mid tahay xuquuqda ma aha keliya xuquuqda oo aadanaha loo sameynay laakiin xuquuqda oo waxay ka mid tahay xuquuqda siyaasiga taasoo ka mid ah in la siiyo tababaro dhallinyarada loogu diyaarinayo in ay ka mid noqdaan hogaamiyaasha siyaasadda dalka iyo maaraynta dalka inay martaa loo diyaariyo leadership ama hogaamiye ahaan in loo diyaariyo waa lagama maarmaan iyo in laga qaybgeliyo in laga qaybgeliyo yani kobcinta dhaqaalaha dalkan laga qaybgeliyo waayo hantida ugu weyn oo dal walba uu leeyahay waa dhallinyaradiisii oo noqonaya brito madaxdii brito ay ku jirto iyo yani yani qeybaha kala duwanna loo sii diyaariyo ha noqoto xag bulsho xag amni xag bulsho maxaa la dhahay dhaqaale dhammaan marta raamaha yani laamaha kala duwan oo bulshada ay u baahan tahay ama xukunka u baahan yahay ama ka qaybgalka siyaasadda ay u baahan tahay in tababaro oo maraysa oo xagga xagga hogaaminta ah loo sameeyo annaka soomaali ahaan waxaan ku kordhinay in maaragtaa tababaradaasi ay ku ay ka mid ahaato in dhallinyarada loo tababaro sidii ay u samayn karaan dib u heshiisiinta deegaanadooda in lagu daro weliba ay marata ay horseed noqdaan dhallinyarada xildhibaanada ahee golaha shacabka iyo aqalka sare ku jiraan inay noqdaan maaragtaa in loo dadka oo horseedaya in dhallinyaradaasi abaabulkooda iyo tababaradooda iyo ay marata ayaga ay horseed noqdaan iyo dib u heshiisiintana la baro xuquuqdooda siyaasad la ilaaliyo caafimaadkooda waxbarashadooda iyo mihnadooda kulligooda wax kastoo la keena baarlamaanka in laga eego hadday noqoto miisaaniyad hadday noqoto sharci oo sharci kastoo la keena in mar walba dhallinyaro gooni ahaan loo fiiriyo taasoo ahamiyad gaar a noo lahayd annaka soomaali ahaan maadaama shacbigeenna boqolkiiba toddobaatan in ka badan uu yahay dhallinyaro arrintaas dood dheeraan ka geysanay waxa ay soomaaliya ka mid ahayd dadkii maarata qabanqaabada tiirarkan hadda aan ka hadlayno oo afrika dhan ay isla qaadatay in maarata ay sameeyaan ha waa jiraan kulamo badan oo gaargaar ahaanu galnay waxaa ka mid ahaa kulan oo gaar ah laakiin u gaar ah barlamaanada geeska africa gooni ahaan waan qabsanay waa noo qabsoomay oo annaga ku heshinayno iska wareysanayna siyaasadaha ku saabsan amniga iyo iskaashiga dhaqaalaha u badnaa iyo arrimaha bulshada ee geeska africa xaaladeeda aan ka warramayna iyo waxyaabaha barlamaanada ay ka qaban karaan aan ka wada tashanayna iyo is-araggeenna inuu bato si maaragtaa aan arrimaha geeska africa gaar ahaan loo fiirsho taasi waxay ahayd mid annaka noo gaar ahaa keliya guddoomiyayaasha geesta africa ku jiraan kuwada jira iyo igad kuwa ku jiraba gaargaar aan isu aragnay haddana waxaa kaloo aan isu aragnay oo aan guddoomiyaalka gaarka aan u arkay oo ay ka mid yihiin kuwa barlamaankeenna oo xiriir gaar ah uu la leeyahay sida barlamaanka barlamaanka uganda ka kenya barlamaanka suudaan yani in badan baa barlamaanka masar intaas waa is aragnay oo goonigooniaan isu aragnay iyo kuwo kaloo badan oo marata ay ka mid yahay hataa ruwanda waa ka mid ahayd doqoda aan aragnay oo aan xagga magaciisii dib u heshiisiinta xaggiisii waxaan si gaara u wada hadalnay ruwanda maadaama ay soo mareen ay soo mareen marxalad oo taayada ka daran haddana ay ka heshiyeen tabaha iyo sidaan iskaashi isu dhaafsan karno aan ku heshiinay in maaragta booqasho iyo khibrad kala faa'iidaysi inaan bilaawno aan xoojino arrintaa iyadaa si xildhibaano ka mid ah ay golaha shacab ka mid ah ay u tagaan ruwanda ka soo bartaan iyo marxaladaha ay mareen oo dib heshiisiinta ay ku keeneen haddana horumarka ay ku gaareen iyo sida isu cafiyeen in marata aan wixii khibradda aan ka qaadan karno inaan marata iyadana ka darisno gaar ahaan aan ugu aragnay marka waa adigu haddaan isku soo duduwo kulligooda waxaay noqonaysaa waxayna tahay in shirkaas ka qaybgalkiisii ahamiyad gaara u noo lahaa ha noqoto arrimaha labada ajenda ugu waaweynaa oo soomaaliyana ay qaybka yani qayb weyn ka leedahay oo dalkeenna u roon haddii marta la fuliyo iyo tan oo afrikaanka oo guud ahaan u ahayd oo barlamaankaasi la yidhaahdo barlamaanka midooda africa in laga dhigo dhab ahaan uu noqdo barlamaan midooda africa ka tarjumaya barlamaan ahaanna loo dhammaystiro inta awoodihiisa ka dhiman أدعم مدى السلام الله عليك